iyada umahadsanta cabdiqaadir warcadde wafdo eed dambileeran oo ku tirsan waryaalka reer koonfur galbeed soomaaliya unoo eena oo dhowr xubnood ka kooban oo markaasi waryaal ruqadaa ee reer koonfur galbeed iyo casiimaad ka heli ururka siyaasiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nase muqdishoyo adeeni muqdisho haddana safartaan kusiyaanba qaadni unoo niila jiraan dad badan oo wariyaalka reer soomaaliyeed waryaalka sida wayna iska jiraan aana wakiilo ku eki idaacadaha soomaaliya afka soomaaliya ku hadala oo madax banaan aana ku dareeran telefishinada heer guda iyo heer caalamiga iyo qoraayaal unoo safarna gadeedna magaalada galkacyo runtii maynaan idhawahaysa oo soomaalinimo leh kaxasow siyaasi ini walay hore lakugudubi soomaalinimo jarta saxaafad jarta waynahan idhawahay magaalada gaalkacyo runtii lees iyo wal dhibaato le ma dareeman sigaagan laintixgeliyay hadduunan waryaalka reer koonfur galbeed haddiinan daadeg cabdiqaadir ow doorasho oo kika lakakobda magaalada gaalkacyo yahaki doorashadaas oo laka doordi ogayaha guud ururka saxfiinta ee qaranka soomaaliyeed ee nasid oo lan dooradi cumar faaruuq cusmaan iyo gudoomiyahana lan dooradi cabdiqaadir sheekh aduun kuliyeenka maylan dooraday anoo ah ilaas cabdullaahi oo kiilaadalaha oo e muwaadinan dhalay koonfur galbeed soomaaliya
gordi marka cali ilyas doorashadan haddii ka dhigi magaalada gaalkacyo guud ahaan inshaati intii saxaafadda caalamka iyo kan soomaaliyaba iyo ku qayb galeen marka mas-uuliyiinta kale ku qayb geli doorashada guddiimad waxyaabaha ururka wasaaradda hiigsaday
doorashada mea ku qayb galay oo roogay madax badan oo puntland ku tirsan aana sidoo ka tilmaamay doorashadan inay ahayti doorasho xalaalo ah oo taariikh ah waryaalka soomaaliyeedna ka dhamin may keliyase ninsheegana ama khudbadoosha ka jaray ini dadka walaalnyagan ee fikirka moodiban qaban gacmo furan unaa ka dhawayn waana weliba walayo siya walan fadaayan anin degnen laakiin una erna walaalnimii wadajir iyo walaka qaybsada kora walaalayaal oo fikirka isansiinka jira oo khaldan fikir oo saxaafadda laka hormariyo kormee fikir oo saxaafadda horumariya ka deeri kortamee fikir saxaafadda agoonti walaka deersi kormee shal qaybsanaantanan iyadan kuxunno yalana cabdiqaadir warac marka cali ilyas magaalada muqdisho caasimada soomaaliya urur markaasay usan sheegin intuusa iyo hogaanka ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed haddani wayba laka dhawaaqay magaalada gaalkacyo ururka lamid ururka saxafiyiinta soomaaliyeed usuna matalaya waa haddi guddoomiye ku-xigeenkeeta marka way sharxaad shacabka kudhugunsidaaka siyaase farqigan dhexeeya lamadan urur oo isbarbar socdan iyo kan haddii islatiin dhaqangala koro ama bulshadan ama saxaafadda walanqabda kor dheera kor
cabdiqaadir ini horte meel cidlaha iyo riiliska jah wareerimaa meelka urur ini urur eye dawladda dawlad eka marka masad waa urur madax banaan nan walba weli oo soomaaliyeed soomaaliya qaranka soofiinta soomaaliya qayb kale mayniilayaa bahniilanagada koro dhibankunagada koro laakiin urur la fargeliyo meelaankadeegerow ururka waa urur goone la sharwuc goone maxkamada sare xukunki umasaarada xogeysa hatana geedka marshalaja redland dooradi marka dadka kahamiyahay ini urur kale ururkan kudaba shaqeeya ana mooshi meel way ku okiin laakiin macaayow maablagaadiyow walna meelaw cabdiqaadir marka cali ilyas ururkan lamadan urur kooni gaalkacyo lakaga dhawaaqi kooni gaal magaalada muqdisho ada shaksiyadda cali ilyas in badan saxaafadda ku guda jirtay haddana ururkan gaalkacyo laka dhawaaqi guddoomiye ku-xigeen lakaga dhawaaqi marka ma islato qaabka un shaqeey koro ururkan un wada shaqeey koro maadaama deegaanada iyo koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dadka la doorday qof walba deegaanka ka jeeda ururkaasi xubin la ka siiy marka deegaan walba la xuman isbarbar socdaan yaa ka dareera marka sideen shaqeey kor aad ka heleyta een, bal see ka heleyta
cabdiqaadir war hadda horeentii horeynkii gashay haddana ka nage urur iyo dawlad shaleeyey ururka nosad waa urur madax banaan leh sharuuc gooni eh, initiation leh oo xudun leh Eh, tan kale may ogta ini wal marna lankunagala kornee ini ururka wusaxubankuey a s j oo miyanihi yo kamidaysiiyey wariyaalka adduunka Eh, daban doorashadan jee ka dhiibi Eh, ma jiray commitee ama qoraal iyo hasaaran ururka a s j oo ururkan ka aqoonsadaayan kahambalyeeyan istaabka iyo weliba hanaqaadka doorashadan ka dhiibi intii eetakoo markaas soomaalinimo lakuweydaay laakiin nahayna dugdug adagnimadow inta wasakuba nahayna laakiin khudbashareeda nahayna laakiin yeeto doorasho hore eh xalaal eh isla mar ahaantaasayna marka doorashada qaadna een dhiibi eersaban cilaas nin sharax qaabka doorashada dhiibi
cabdiqaadir war hadda doorashada may haysay doorasho xalaal maalmacada la quudanaanay mugdi may la jiro marka doorashada may haysay doorasho oo lancodeeyay warqado anti markaasay manka la doorada gudoomiyaha gudoomiye ogeya manka la aqooni warqadaasay manka hebelo ogolan hadii sera calaamadeeyo marka tanbiixigan yeligaada cabdiqaadir war hadda maana waa lakaxan lakasamuyna galanteeda iyo ay ogolay hebelo waa nimismakaasimaan laakiin doorashadii waybana markaasay meelo goobro ku hayo madaxa kutirsan dowladda puntland oo runtii una ero korna intii iyo deemiilgooniinofalo ini maamulka kajaysiga taariikhdaasay madaxda puntland iyo haniidho waayan iyo weliba dad soomaalinimada leh iyo doorashadan ninka qayb galay okay een, ka dambeyntii calilaas cabdullaahi ee, way sheegtay cumar faariq intii urarkaasay ee, londooradii inuusan xoqeeyo ka nagada cumar faariqna inuku warhayna inuusa caalamkee la dareerta xaafadda ee, usa urarkan ka sare iyo xubinka iyo markii waxyaabaha usa ballan qaaday een, saxaafadda soomaaliyeed usan ballan qaaday ee, bal khudbaddas meelo ka jeedi waxyaabahan ku muhiimsanayd usa jeedi may kumid ahayn
Eh, runtii cabdiqaadir warcabde khudradaas saacad saacadaan iidin ani dabcan uniga ka deegsidon waan kiinbalan qaadan laakiin madaxdii meel laka doorday xoogayaha kumiday meela ku jeediyen iniyo markaasay uga dawaayaan saxaafadda amnisho xoriyadiyo haddii aada lahay sidin lacamba qaada tababara degmadan oo ku tirsan wariyaalka gobolada dalka oo koonfur galbeed kamid ahta walayahay dowladii way kumid tahay inay horreeda saxaafadda la dhigta saxaafadda madax banaan lakuguduga dhibaatooyinka caburinta saxaafadda iyo kumid ahta oo gobolada dalka meelo qaar ku jiran iyo idaacadaha farjirin lakahayo weliyo inay tangalad lakuwarqaba wariyaalka waaaaaneed demadan aqoontiyo iyo xaquuqdiyo heer gudaha iyo heer dibadda weella saara wariyaalka gudaha nafta oo isku talladan oo ciidanka horeysa shan shan dollar iyo isku qaadan waana markaasi siwalakaderisi lakuwarqaba markaasi awshay uso heersadanka jara dhimadi ini markaasi indaran ini awshay dhimadi dabcan nangan dhimadaana male laakiin wariyaalka arrintaasaa jeedaya ini wariyaalkii dhimadi owlaadiyo ku taban xaquuqdiyo la weydi contribution dhakaan ee wariyaalka reer soomaaliyeed una suubin contributionkaasina la derji gobolada dalka soomaaliya wariyaalka aqoontiyo ku tagan wariyaalkii amuudan waanyadan dimadan dimadan inay xaquuqdiya meela saara tan kaleed meelaha qaaday sida markaasi caafimaad dibadda ee lanka hela lahaay walaalkana cabdirasaaq jaamac cilmi balaag oo weli magaalada muqdisho taxanuunka oo dad badan markaasay yohajeediyen ini lambaahayin ini saxaafada yaa iska talata waana ku gudubta wala markaasay dadka qaar ee saaxiibada isuubiyaayaan oo qabyaalada iyo furunkiya kumid tagta dabcan saxaafada i fankaba iyo sportiga sididas may lambaahayaan inay bedelan bulshada fikirsho ayaa kumid tagta inay qabyaaladiyo la dagaalamaan iniyo markaasay bulshada ku wacyigeliyaan inay markaasay soomaali soo eta laakiin walayo dadka qaar saaxiibada ee ka dhagamaayan ana iyadan qabyaaladii garab isku taabashada eediyada maasanta cali ilyaas cabdullaahi guddoomiye ku-xigeenka een, ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee nasoja iyada maasanta cali ilyaas
martinka cabdiqaadir warcad